wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka jubbaland ah oo ay weheliyaan mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee jubbaland ayaa xereyga ka jaray xarun caafimaad oo ay yeelanayso degmada ceelwaaq ee gobolka gedo isbitaalkan cusub ee laga hirgeliyey degmada ceelwaaq ayaa wax badan ka bedeli doona baahiyaha caafimaad ee ka jiray degmada iyo deegaanada hoos yimaada waxaana uu wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland iyo dhammaan dadkii kasoo qayb galay munaasabadda ay ugu mahad celiyeen hay-adda turukiya oo hirgelisay dhismaha isbitaalkan cusub meeshii noo keeneen waa u mahad celinaynaa aad iyo aad baa u mahadsan yihiin waa soo dhoweynaynaa waxaa waaye isbitaalkii waan kaga maaranay gediga shishe ilaahay haddiinus inaa hananaa la rabaa reer elwaaq inay hantaan inay dhaqaalaystaan isbitaalkooda dadkii ka shaqaynaya waa wiilashoodii dadkii meesha ku dhalay dadkoodii weye intaba waxaa la rabaa in ma aragtay dadkii sabood la siiyo dhakhaatiirtii sabood la siiyo meelaha xoolaha ka soo galaya in laga xiro waxyaaba maaragtay oo isbitaalkan u fiicneen oo dhan laga joojiyo wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda jubbaland wasiiru dowlaha wasaaradda amniga guddoomiyaha degmada cabditaari oo hay-adda turukeed aad taqaanaan yurub dhammaantiin odayaasha dhaqanka maamulka degmada gudoomiye ku-xigeenka dhammaantiin waxaa idinku salaamaya salaan salaan assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan ka bacdi wakti badan runtii lama hayo oo meesha dee intaan kormeerkii hawsha ku jirnaa wakti iska ahayd hadalka intiisa badan guddoomiyaha yiri inta kalena kolley akhyaarta dambe oo iga dambeyn doontaa dhihi doonto waxaan rabaa dardaaran yar insha allah inaan aniga warkayga inta badan aan kusoo koobay iyo mahadcelin hay-adda ku wajahan turukeer waxaa weye waan ku faraxsannahay maanta inaan halkan joogno inaa isbitaalka degmadan oo guddoomiyaha uu ka soo sheekeeyey wakhtiyadii iyo taariikhdii lasoo maray iyo baahidii loo qabay maantana inoo muuqato inaan xarig jarno idiin daahfurno runtii wayna ku mahadsantahay hay-adda turukeer waad la socotaan gobolkan gedo markii la joogo cisbitaallada ugu badan oo gobolka uu leeyahay waa hay-addii runtii gacanta ku haysay dhowr iyo soddonkii sannadood oo dalka uu burburka ku jiray ceel waaqna waxaad nasiib u yeelateen maantayta in cisbitaalkaas uu idiin hirgalo ka wasaarad ahaan annagana mas-uuliyadda la saaran deetan maanta aan u joognaa ka mid a wixii kaloo ka dhiman cisbitaalkan insha allah waxaan rajaynaynaa turukeer in ayadana ay soo dhammaystiri doonto annagana ka wasaarad ahaan dadaalka ugu badan baan insha allah bixin doonaa idinkana idinkoo maamulkiinni iyo kaashanaya waxaa la rabaa inaad insha allah mas-uuliyad gaara insha allah isa saartaan saraakiisha caafimaadka oo wasaaradda ugu horreeya iskuduwihii caafimaadka oo gobolka waa joogaa waxaan rabnaa marka dhammaantiin wasaaradda raggaas ay ka joogaan annagana aan idinku soo noqnoqon doono imaan doonno markasta in annagana aad nala xisaabtantaan adinkana aad lahaansho iyo baashida aad warka waa la igaga dambayn doonaa markana waxaan leeyahay hay-adda turukeer iyo saaxiibada halkan fadhiya way mahadsan yihiin gabadha reer irelandna way mahadsan tahay oo dublin ku nool waa mahadsantihiin intaas hadalkii ku soo koobayaa dhismahan iyo maxaa tidhaahdaa daawada naloo keenay iyo guryaha naloo dhisay iyo isbitaalkan inaan ilaalsanno oon lexjeclo yeelannaa nagala rabaa insha allahu tacaala waxaan rajayn doonnaa inaan lexjeclo yeelan doonno oon ilaalsan doonno wax noogu shaqaynaya waa dhallinyaro dhakhaatiira oo annagu aan dhalnay oo meesha nooga shaqaynaya dhakhtar sarena in la keeni doonay hay-addu naga ballanqaaday iyadana waa sugaynaa insha allahu tacaalaa howlo badan oo dhismo ka maqanna waa naloo samayn doonaa marka waxaan idin faraynaa annagu inaan lexjeclo samaysanno oon ilaalsanno meeshaan